Ku-simaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Ilyas Cusmaan Lugatoor ayaa magaalada Garowe ka daahfuray shirka wada-tashiga kor u qaadida sugnaanta cuntada iyo nafaqada Puntland. Daahfurka shirkani waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah golayaasha maamulka Puntland, agaasimayaal guud, qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha degmooyinka, bahwadaagta dhaqdhaqaaqa sare u qaadista nafaqada, xubno ka socday bulshada rayidka, hay'adaha qaramada midoobay iyo hay'adaha aan dowliga ahayn. Maxamed Cabdi Samuud oo ka shaqeeya arrimaha sugidda cuntada ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankan.
Shirkeennan runtii waa shir ka mid ah shirarkii ay isugu iman jireen dhammaan bahwadaagta ama daneeyayaasha dhaqdhaqaaqa Sun Movement ama mashruuca Scaling Up Nutrition Movement oo ah movementii u qareema, u dooda, u hadla kor u qaadka sugnaanta cuntada iyo nafaqada iyo sidoo kale wax soo saarka dalka. Runtii wuxuu isu keenaa bahwadaag badan oo inta aan soo sheegay ka kooban ujeeddaduna ay tahay inaan la kala shaqayn ee si wada jira looga wada shaqeeyo sidii loo hagaajin lahaa wax soo saarka dalka.
Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Ilyas Cusmaan Lugatoor ayaa hay'adaha ka shaqeeya maamulka Puntland ugu mahadceliyay howlaha ay ka wadaan, isagoo sidoo kale ka hadlay arrimaha nafaqo-darrada iyo sugnaanta cuntada, wuxuuna ugu baaqay in la koontaroolo cunnooyinka iyo nafaqo-darrada ka jirta maamulka Puntland.
runtii shirkan waxaan u rajaynayaa in ay ka soo baxaan doodihiisa iyo talooyinkiisa oo loo dhan yahay waxaynu ku shaqayno ama horey ugu sii qaadno hawshan maaragtay nafaqada oo iyo wax soo saarka cuntada oo nafaqo marka laga hadlayo nafaqa darri waxyaabo badan baa keena waxyaabo badan baa lagu daweyn karaa runtii dee waa laynoo soo bandhigi doonaa daraasadii ay tiamka technicalka ee agaasimayaasha guud shirkoodii iyo doodoodii iyadoo lagu duldhisaya shaqooyinka hore inoogu socon jiray ay ka soo saareen kabacdina Hay-adaha ka howlgala maamul goboleedka Puntland ayaa wada dadaalo looga hortagayo nafaqo-darrada iyo sidii lagu sugi lahaa cunnooyinka